Haweeney ayaa maydkeeda laga helay hoyga ay ka degan tahay xaafad ka tirsan degmada Darkeenley ee magaalada Muqdisho. Haweeneydan oo lagu magacaabo Canab ayaa muddo saddex maalmood iyadoo meyd ah waxay ku jirtay gudaha gurigeeda. Ehelkeeda oo muddadaasi taleefankeeda soo wacayay ayaa ugu dambeyn sababtay in guriga la galo. Intaasi kadib waxaa guriga loogu tegay haweeneyda oo meyd ah taas oo iyada keligeed deganayd halkaasi. Haweeney ka mid ah ehelka Canab oo saxaafadda la hadashay ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen.
waxaan ahayd ee, naagta la yidhaahdo canab eedadeed gabadhaas annaga wax xabada iyo tuhun xabadeed oon qabnaahu ma jirto tee allah u timid amar ilaahay inay u dhimataan aaminsannahay wax maaragtay xabad ah iyo shaki aan annaga qabnaahu ma jirto haddaan nahay gabadha ehelkeedii kolley qofku haddii xabadu ku dhacdo dhiig unbaa qulquli lahay soo maahan wax dhiigahoo la arkay oo meeshaas yaallo oo caddayna gabadhaas inay xabadu ku dhacdo ma jirto mana ana ark gabadha waxaa noogu dambaysay hooyadeeda dad ugu dambaysay ayadana waxay tiri jimcihii ay ii imaatay guriga iga soo hagaajisay waana iga soo tagtay kabacdii waxay tiri maalin dambe sabdigii miyaa axaddii miyaa ma sheegi kari ayaan saddex dollar u soo tuuray way iga soo daba jir- geli jirtay hooyo waan helay lacagtaas ay ii dhihi jirtay waa waayey tiri wax iga soo dabagala waa wacay kabacdi haddaan wacayna taleefonkeedii waa layga qaban waaye haddana waa ku soo celiyey maalin dambe waa layga qaban waaye wiil ay ayadu dhasho gabadha la dhasho ku hooye ah ayay u soo dirtay wiilkii albaabkaanoo garaacay waa laga furi waayey soo utuma isagoo inuu taga rabo waata derbiga wiilka guriga laga saaray guriga saasaa lagu furay gabadhana meydkeeda lagu arkay Sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Darkeenley ayaa ka hadlay dhacdadan.
waxaan ku ogaanay waxaan u imida wiil ya- wiil iida la dhashay oo irida taagan marka wiilkii irida taagan oo madaxa xaaruniya waxaad irida la taagan tahay wuxuu ugu yidhi wiilkii gurigaana gabadhaasaa ku jirta marka inaan fuulaan rabaa warcaanabay miyaahan dhahaa ha layidhi inaan fuulaan rabaa ugu dhaho marka waxaa idhi ha fuuline hawshay macnaha waxaan ku dhahay jaranjar iyo walxaan raadino anaa baxay jaranjartii aan raadiyey wiilaa meeshii saarnay waxaan ku dhaarta marka intaas intaana dhihin kahor waxaan ku dhahay j- haddii aan jaranjartii inta soo qaadno aan gurigii fuulno ee dhib nooga nimaadka war war dhib idinkaga imaama anaa walaalkii la dhashaa weri guriga hala fuulo gurigaan fuulna cunugu markuu gudaha gala waa soo cabsay uu soo laabta markuu soo laabta waxaa idhi war ha cabsanine intaad gudaha geshid gabadhi inay dhimatay in kale soo xaqiiji cunuga gudiyahan haddana ku naqnay gudihii uu galay gudihii markuu haddana sii gala mar labaad uu sii galay waa mar uu soo mar labaad haddana ku laabtay wuxuu u tegey gabadhiyo meyda kasoo bax meeshaan dhaa waa naxday cunugii waxaa la ogaa waayey gabadhu macna dadka dadka galgala ma ahayn dadku waa qof oo waxay tahay bulsho oo dadka dhex gasho iyo qof xawshay macnaha gurigeeda ku kooban gabadhu waxay ahayd dadka guriga ku koobanoo aan bulshada dhex gelin marka saas calaalligeena ogaa weyn magacii luul isaq kule waa la dhahaa maasha allah wallah wax qalqala ka dhaca gabadha canabehe eh guriga iyadoo ku jirto saddex maalin iyadoo meyd ku ah aragna marka hadda annaga waa qalqalsanna maya guri wax la deganaa mala weligeed ba cid lama degin sida guri ay u dhisato cid la degta mala kaligeedaa deganeed murug saa'idee ka abuuraysaa wallah cabsi daraaddeed waxyaalo badan dadkii dhan qof bannaanka usoo baxa waa la waaya qof tagta waa la waaya Marar badan ayaa dhacdadan oo kale lagu arkay magaalada Muqdisho waxaana u badan dadka qurba joogta ah iyadoo diinteena suuban iyo sunnadeena reebtay in qofku keligii meel ku noolaado